faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkan oo rediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaagu doroon faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa qarax lagu weeray bar kontarol oo laga ilaashay madaxtooyda soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf oo lagu baaqay inuusan is hortaagan arrimaha doorashooyinka galmudug taas oo dowladda federaalk soomaaliya dhismada ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug warar kala duwan oo ka soo baxaa dagaal la geystay khasaare isku jir dhimshii dhaawac oo maanta ka dhacay deegaanka qasax dheer ee duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada booliiska waddanka kenya oo sheegay inay toogteen laba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliska ciidanka amniga magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland oo war ka soo saaray ganacsiyaal lagu afduubtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koron warka duhuri rediyo cadaadu goor u diyaagaro warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada dhegaysanayo waa duur arbacaad taarikhda ku aasiisan tahay sideedda bisha koowaad january sannada labaatan labaatan warka duur maanta waxaa soo saaray saaxiibkay haashim cumar xasan anigoo xasan idin warrami doona ee ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax maanta lagu weeray bar kontarool oo laga ilaaliya madaxtooyada soomaaliya kaas oo ah isgoyska sayidka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax ismidaamin ahaa oo laga beegsada gaari laga soo biyo waxyaabaha qarxa kaasoo maqnabadii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa inta badan joogtaysa waxaa laga wada maqlay xaafadaha magaalada caasimada ah ee muqdisho iyaduna warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhasha qaraxaasi maanta ka dhacay isgoyska sayidka magaalada caasimada ah ee muqdisho qaariga qaraxa ayaa ku jira safka laga baaraya gaadiid sugayay in la hubiyo si ay u maraan kontarool ku yaala halkaasi oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ee ka warbaaxshay khasaare ka dhasha qaraxii barnabadii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho afyeenka maamulka gobolka banaadir saale carab oo la hadlay warbaahinta waxauu sheegay in qaraxaas uu ahaa mid laga soo xiray gaariga islamarkaasna uu qarxay xilli uu saf uga jiray kontaroolka gaadiidka laga baaro sidoo kalena laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee ku taalla halkaasi sidoo kale uu xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa saddex qof ayna ku dhaawacmeen lix kale oo dadka shacab ahaa afyeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale waxauu tilmaamay in qaraxaas uu dhacay xilli gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka islamarkaasna babur xoogan uu soo gaaray ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay in haatan socdaan baaritaana ay wadaan ciidamada ammaanka oo loo ogaanaya siday wax u dhaceen in alla waynaa ilay raajicuun Eh, runtii maanta eh, abaaro sagaalkii iyo daqiiqado subaxnimo Eh, halkan aanu joogno ee ah jegboontiga eh, laga ilaaliya eh, jegboontigan kale ee sayidka oo udubdhaxaad u ah eh, jegboontiga la- weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhejiyey uu ku qarxay iyadoo ay halkaana ay joogeen eh, gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda ee runtii ee waxaa ka dhashay khasaaro ee dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira ee inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad deg dega helaan ee tirada inta dhimatay hadda la haayo waa ilaa iyo saddex qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo lix qofood ee dadkii dhaawacmayna ee waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka ee goobtana hadda sidaanu u joogno ee shaqooyin ayaa ka socota Ee, waxaan rajaynaynaa ee, saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo Ee, runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan ee shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshaan ku beegsanayeenna waa waxay ahayn dad shacab ah Ee, runtii waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan ee, u aabadayeynin ee, ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago ee kooxahan argagixisada ee bannaystay caadaystay inay shacabka ee dhibaataysan ee iyaguna dhibaato ugu sii daraan ee maalin walba hooyo soomaaliyeed ka oysiiyaan ee qof kasta oo soomaali ahna waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa durba sheegtay masulada qarxaasi sida ay goorrow baahiyeen boogad internetka ay ku faafiyaan dagaalamayaasha al-shabaab sheekh cabdicasiis abumascab oo ah hafeenka dhanka howlgallada ee dhaqaaqa dagaalamayaasha al-shabaab waxauu sheegay in weerarkaasi khasaare ay ku gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamo sida hadalka u dhigay qarxaan maanta ka dhaca isgoyska sayidka ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ka qayb noqon doona falila dukuha amniga oo maamil lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxaa laga codsaday inaysu isu hortaagan arrimaha doorashooyinka oo dowladda federaalk soomaaliya dhismada hadda ay ka wada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug siyaasiyiinta deegaanada galmudug ayaa ka hadlay hadallada maalmihi lasoo dhaafay kasoo yeerayay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ku aadan doorashada maamulka galmudug taasoo hadda du- qabaqaabada ugu dambeysay dowladda federaalk soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug siyaasi maxamed cali ruush oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada galmudug oo la hadla redio cadaada waxa uu sheegay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf isu isu hortaagi kareen doorashada dhuusamareeb ka dhici doonta taasoo dowladda federaalk soomaaliya qabaqaabiyo ay ka tahay wuxuu sheegay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf arrimaha galmudug uu keeshay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya la wada socdaba ee arinta galmudug waa arin iska adag oo iska cakiran mar mar ka dambeysana dee dee- dee ujeedooyin badan iyo jiib badan yeelan isma garad Eh, iyadoo la fiirinayo dalo badan oo soo galaya galmudug ama ha noqoto dhanka mucaaradka ama ha noqoto wadamo shisheeye ama ha noqoto dowladii ama ha noqoto dadkii deegaanka Yani ujeedooyin fara badan oo isdiidanaya meesha yaalla maadaama ay galmudug muhiim u tahay soomaaliya ay u taalo eh, istaraatiiji ahaan eh, juqraafi ahaan iyo mowqif ahaan dadka deganba Eh, soomaaliya xudun u tahay iyo khilaafkeeda in maarata halkaas eh, salka dhulka loo dhawo lagu soo afjaro marka caqabadaha halkaas ay ka imaanayaan Eh, waan isku bedelayaan wejiyo badan oo leeyihin waatawejiyo ku fiicnaan lahayd laakiin aniga waxaan isleeyahay eh, fikir ahaan waxaa soo celiyay waa wax la istaaf leh oo ilaa haddaba ummadda isweydiinayso ninkii shalay af buuxa ku yidhi waxaan ku wareejiyey saldanadeydii wakaaladaydii oo buuxday dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa uga dambeeya ama muqdishoa fadhiyaa inay galmudug dhisto maanta inuu yidhaahdo galmudug ma dhisi karto waa waxa oo su-aal u baahan in isaga dib loo weydiiyo ma garata madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa dhowaan ka hadlaa khilaafka xilligaas soo kala dhex galay isaga iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan geedi socodka arrimaha doorashooyinka oo hadda laga dareemaya dhow samareeb madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ka baxday heshiiskii ay wada gaareen ee ahaa inay wadaan dhismaha galmudugta cusub balse heshiiskaasi oo ay fuli waayeen dhanka dowladda federaalk soomaaliya taliska ciidanka amniga magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa war ka soo saaray ganacsato lagu afduubtay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland hodan ah cabdi ee warkaan oo faafaahinays taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee maamulka puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso ee gobolkaasi bari ayaa waxa uu shirkiisa uga hadlay ammaanka guud ee gobolka bari isagoona si weyn diiradda ugu saaray afduub ka dhowaan lagu geystay ganacsada caan ka ahaa magaalada boosaaso gobolkaasi bari ee maamulka puntland isagoona sheegay inay ku guuleysteen inay dib ugu soo celiyaan xuriyadiisa ganacsadahan oo dhowaan laga afduubtay magaalada boosaaso ee maamulka puntland maalinamadii shalay ayay ahayd markii kadib markii ay afduub kadib markii ay dhalinyaro ku hubeysan biskoolado ay bartamaha magaalada boosaaso ay ku afduubteen ganacsada caan ka ahaa magaalada boosaaso islamarkaana ay boliisku ay dabagal dheer ku sameeyeen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen ganacsadahan la sheegay inay afduubteen dhalinyarada boliiska gobolka beri ayaa ku guuleystay inay soo qabqabtaan dhalinyarada la sheegay inay ka dambeeyeen afduubka ganacsadaha dhawa afduubka ganacsadaha dhowaan ayna maxkamad soo saari doonaan sida uu sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari
waxaan u mahad celinayaa taliska biliiska oo taliyo ugu horeeyo iyo laamihiisa ciidanka sanaag oo iyaguna taliska qaybta sanaag oo shaqa adag ka soo qabtay taliska qaybta bari oo taliyahaanu hadda taagnahay laakiin saldhigii carmo iyo gacanta loo soo geliyey oo iyaguna aada uga shaqeeyey formayshinka markiiba ayna soo siiyeen taliska u gudbinnay sanaagna la wacay waxaan u malaynayaa wakhtigay dhaceen hal saac inay wax ka dhinnaayeen wakhtigii la qabtana hal saac aan wax badan aan laba saac bay meelahaas ahayd een wakhti badani kuma bixin intay soconayeen keliya oo aan jeegbontiyada u dhexaysay ayay maqnaayeen keliya marka waxaan u sheegaynaa horta cid kastoo dembi gasha ama fal gasha inayan baxsanayn iyaga waxaan leeyahay nimanka noocaas oo kale ah horoy baxsan maysaane xabsi ha ku damaynina waa uga digayaa nooca dadka samaynaya inaanaan u dulqaadanayn sharcigaana horgeynana iyaga labtigooda sharciga waxay ka helaan bay qaadanayaan qiraal bay ku yihiin inay hanti dhaceen dad hantiis dhaceen hanti ayaan iyaga ku lahayn laakiin ay dunuub ka galeen iyo dembiye ay qaateen wey iyaga waxaan leeyahay sharcigaan horgeyn doonaa sharcigu wuxuu ku xukumana way qaadan doonaa
hadalka taliyaha ayaa imaanaya xilli maalinimadii shalay ahayd afduub loogu geystay magaalada boosaaso ganacsada caan ka ahaa magaaladaasi
maamulka degmada qasax dheere ee gobolka baay ayaa faahfaahin ka baxshay dagaal ka dhacay gudaha magaalada qasax dheere ee gobolka baay iyo sidoo kale deegaanka layidhaha sokor oo gobolka baay ka tirsan waxaa warkan faahfaahinaya cabdinuur bashiir maxamuud dagaal geestay khasaare iskugu jira dhimasho ee dhaawac ayaa waxa uu dhex maray xarakada al-shabaab iyo maleeshiyaha deegaanka oo ku dhex maray deegaanka bulosokor oo labaatan kilomitir u jirta degmada qasax dheere ee gobolka baay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada qasax dheere ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu saddex goobood ka kala dhacay islamarkaana maleeshiyaad dadka deegaanka ah ay weerarka ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen xarakada al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda degmada qasax dheere cabdalle maxamed saney ayaa sheegay in dagaalkaasi xarakada al-shabaab looga dilay afar xubnood sagaal kalena looga dhaawacay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in xarakada al-shabaab ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka taas oo keentay in dadka deegaanka ay hubkooda qaataan lana dagaalamaan xarakada al-shabaab waa sida hadalka uu yidhi
gumaadka linjeysidaw odayaalsho dhallinyaradiyo oo firfir-oon adowgana maadi linjeysidaw magi arageen oo ku talladeen yamay suubiyeen inta isku aabiyaan yo u aragtay xaaladaas iska kuuseen meelle raaw aragtay boolusokor oo aragtay meelwaasle raaw oo ka tirsan degmada qase dheere iyo dagaal may ku dhiyay meelba garasmood iyo boolusokor dhatay oo dagaal ka dhiy oo dagaal oo aragtay laisku horseeday faryaan laskula gubadi goobtiyeedaha ay tiyo afar qofa kuku dhamati shacabkana hal qofa kuku dhamadi taas dartee iyo haddana meel lagu kushal tabi meel gadood intii lilayaan ayaana dagaali ku dhiyeen meelmadoy liyin arbushaada ku dhiy shalay aan ka damboytay ee misr iyo aragtay debin aragtay jidkalan gaali hal qof laka dili oo al-shabaab ciidankaasoo iska bilaari isagoo aragtay meelanka kuusadaana iska bilaari meeliba tuman shan afar aan dareeraan oo san qob samaayaan aan lahayn iyo oo aragtay haddii iriida dhiida hortay aragtay amiin wareegdaayan tuma ikoosa bohoola deeri xaroodayaan cabdinuur bashiir maxamuud raadiyo cadaado magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in kursi ka bannaan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay dhowaan doorashada ay ku qaban doonaan magaalada kismaayo ee caasimada ku-meel gaarka ee maamulka jubbaland guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheeciyey in dhowaan ay dhacayso doorashada kursi ka bannaan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka geeriyooday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya doorashada kursigana lagu qabanayo magaalada kismaayo ee caasimada ku-meel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa guddigan waxay sheegeen in uu baneeyey ekas xildhibaan sakir ibraahim cabdulle oo ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya saddex iyo labaatankii bishii maarso ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii isagoo sidoo kale ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya guddiga madaxa badan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxay sheegeen in doorashada kursi ka bannaan golaha shacabka ee magaalada kismaayo ay ka dhacayso laba tobanka bishan islamarkaasna looga baahan yahay ergada wax dooranaysa inay u diyaar noqdaan doorashada ka dhici doonta magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland taasoo lagu buuxinayo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo uu ka geeriyooday xildhibaan laga soo doortay magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ciidanka booliiska ee waddanka kenya ayaa sheegay inay toogteen laba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cabdicasiis siciid baared ayaa warkaan faahfaahinaya ciidamada ammaanka dowladda kenya ayaa sheegay inay toogasho ku dileen laba xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo weerar ka geystay xadka wadamada soomaaliya iyo kenya weerarkaasi oo ay ku dileen afar ruux oo la sheegay inay ahaayeen arday sida ay qorayaan warbaahinta dalka kenya weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow halka loo yaqaano sareeto oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen booliska dalka kenya afhayeen u hadlay booliska kenya oo lagu magacaabo charles owino ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay dileen laba xubnood oo ka mid ahaa kooxaha weerarka soo qaaday waxauna intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday isku dayeen inay burburiyaan qadka ay ku wada xiriirayeen laamaha ammaanka islamarkaana waxau intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday intaan la dilin ka hor ay iyagu dileen afar qofood charles owino oo ah afhayeen u hadlay booliska kenya ayaa sheegay in goobta ay mashaqadu ka dhacday ay gaareen ciidamada ammaanka kenya islamarkaana aada loo adkeeyey ammaanka goobta ay wax ka dhaceen oo u dhow xerada qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka kenya kenya ayaa la daalaadhacaysa weerar kaga imaanaya al-shabaab oo muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin xadka wadamada soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale gudaha wadanka kenya dhowaan ayay ahayd markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada milatariga mareykanka iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin magaal xeebeedka laamu oo dhacda xadka wadamada kenya iyo soomaaliya saldhigaasi oo lagu magacaabo mandabay islamarkaana waxaa weerarkaasi sida ay mareykanka sheegeen looga dilay saddex xubnood oo ka tirsan milatariga mareykanka sidoo kalena lagu dhaawacay xubno kale oo ka tirsan ciidamada mareykanka ee ku sugnaa saldhigaasi oo ay weerar ku qaadeen al-shabaab maalinimadii axadda ahayd kenya ayaa la daalaadhacaysa weerarada kaga imaanaya al-shabaab tan iyo markii ciidamadeed ay kasoo tallaabeen xadka wadamada soomaaliya iyo kenya sanadii laba kun iyo koo iyo toban waxaana xilligaa wixii ka dambeeyey al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan ciidamada kenya ee ku sugan gudaha soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada kenya ee isticmaala xadka wadamada soomaaliya iyo kenya al-shabaab ayaa weerar dhowra ku qaaday gudaha dalka kenya waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weeraradii ay ku qaadeen hotel dutsi two oo ku yaala bartamaha magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya iyo sidoo kale jaamacadda gaarisa oo iyana ay weerar ku qaadeen sanadii laba kun iyo shan iyo toban weerarkaasi oo ay ku direen arday badan oo dhiganaysay jaamacaddaasi waxaana al-shabaab ay sii kordhinayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya iyo sidoo kale weerarada tooska ay ka geysanayaan gudaha wadanka kenya warkii duura intaasi ku dhan yahay tani kulan dambe intaana warkan warka xidib u kulmi doona duhur wanaagsan